wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada dowlad goboleedka jubbaland ayaa dhowrkii sane ugu dambeeyey waday dadaalo lagu joojinayo xaalufinta deegaanka iyadoo bulshada lagu wacyigelinayo muhiimada dhirtu u leedahay bulshada iyo deegaanka wacyigelinta la sameeyey ayaa door weyn ka qaadatay in bulshadu ay ku baraarugaan dhibaatooyinka ka dhalan kara dhirta oo la jaro ama xaalufinta deegaanka sidaa darteedna ay muhiim tahay joojinta jarista dhirta wasiirka wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada jubbaland caydiid suleymaan xaashe ayaa sheegay in wacyigelinta badan ee wasaaraddu samaysay ay bulshadu qaateen ayna hadda bulshadu si fiican u fahmeen muhiimada dhirtu u leedahay deegaanka iyo nolosha aadanaha intaba wasaaraddu intay barnaamijkan ku jirta iyo wacyigelinta bulshada reer jubbaland wacyiga deegaanka ugu badan oo dhirta ugu badani ka baxday gobolka jubbada hoose ahayd marka dadka gobolka jubbada hoose maanta degan ee reer jubbaland baraarug fiican bay ka qabaan geedka iyo faa'iidadiisa iyo micnaha ugu fur taasi waxay keentay bulshada deegaanka degan oo weliba magaalada kismaayo dadka ku hareeraysan inay beelbeel intay isu abaabulaan dhirtii ceshadaan oo qof kasta oo maanta raba inuu geed gooyo oo intuu gudin u qaato dhirtaa soo jaro geedka uu goynayo waa lagu qabsanaya waana lagula dagaalamaya waa arrin fiican baraaruga dadka inay fahmaan geedka noloshiisa neefkiisa xoolaha ah iyo isagaba in deegaanka iyo geedkaas noloshiisu ay noloshoodu ku xidhan tahay kadibna ay ogaadaan waxa dadka ka dhaxeeya ahee bulshadu wada leedahay ee hantida ahee iyagu ay gacanta ku hayaanee deegaamada ay joogaan yaallaa inay tahay geedka hal qofoo keliyihii inuu suu doono uga faa'iidaysto sax maaha wuxushaa berigii dhulka laga dhoofinaya iyadoo halkan ay ahayd busineska ugu badan ee halkan laga rare ee maraakiibta la saarayo dadka ka shaqaynayey iyo kuwa ka ganacsanayay reer jubbada hoose iyo reer jubbaland keliya maaha soomaaliya oo dhan bay ahayd gobollada soomaaliya oo dhan bay ka yimid wakhti adag buu ahaa ilaahay bay naga soo saaray maantana waxaynu diyaar u nahay dib u kabasho deegaankeenna iyo in dhirteennii iyo la soo celiyo cagaarintii deegaankeenna inaynu isu taagno arrintaas waa mas-uuliyad wadareed wax wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada ku filan tahay maaha bulshada ku nool magaalada kismaayo ayaa sanadihii dambe si weyn uga qayb qaata dhirbeerista iyadoo magaalada kismaayo ay ku yaalaan ilaa dhowr xarumood oo dhirta lagu beero kuwaas oo badankooda ay hirgeliyeen haweenka iyo dhalinyarada taas oo muujinaysa in bulshadu ay fahmeen muhiimada dhirtu ay u leedahay deegaanka iyo bulshada